waa idinka mahad celinayaa wakhtigiina qaaliga ah maanta guddigii joogtada ee golaha aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya fadhigiisii afraad iyo kulankii kalfadhiga afraad oo dhacay maanta oo taariikhdu tahay novembar afarteedii wuxuu ka soo saaray war-saxaafadeed aan idiin akhrinayaa guddiga joogtada ah ee golaha aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya waxa uu maanta kalfadhiga afraad kulankiisa afraad ee novembar afarteedii laba kun iyo siddeed iyo toban ku guddoonsaday soo saaridda baaq leh qodobada soo socda kow guddiga joogtada ah ee golaha aqalka sare waxa uu adkaynayaa in shacabka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay xaq u leeyihiin in ay u doortaan madaxdooda si xor ah oo cadaalada labo guddiga joogtada ee golaha aqalka sare waxa uu walwal ka muujinayaa islamarkaana ka digaya in lagu sameeyo faragelin dhammaan doorashooyinka dowlad goboleedyada oo ay ugu horeyso kan dhacaya kan ka dhacaya dowlad goboleedka koonfur galbeed guddiga joogtada golaha aqalka sare waxa ugu baaqaya musharaxiinta madaxtinimo ee dowlad goboleedka koonfur galbeed in ay ilaaliyaan una hogaansanaa hogaansanaadaan dastuurka federaalka dastuurka koonfur galbeed shuruucda kale ee dalka ayna raacaan tilmaamaha guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed guddiga joogtada ee golaha aqalka sare waxa uu ugu baaqayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan shacabka deegaanka koonfur galbeed in la wada ilaaliyo hufnaanta doorashooyinka dowlad goboleedka midnimada iyo xasiloonida deegaankaas dhammaad waa mahadsantii